waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa maanta oo jimco ahayd ka dhacay moolka ku yaala heidelberg west oo ka mida meelaha soomaalida ugu badan ay ka degan yihiin magaaladan melbourne xaflad lagu siinayay jaaliyadda soomaalida ee xaafadahaas degan deeq deeqda ayaa laba qaybood kala ahayd iyadoo tan hore ay ahayd deeq gaaraysa toddoba boqol iyo konton kun oo doolar oo loogu deeqay xarunta cusub ee daarusalaam society oo ku taalla xaafadda preston xaruntan ayay soomaalidu dhowaan gadatay waxayna u baahan yihiin qarash dheeraada oo ay ku dhisaan waxyaalaha kale ee xarunta u baahan tahay waxaa kulankan kasoo qayb galay oo deeqda bixinayay wasiirka dhaqamada kala duwan iyo maaliyadda victoria robin scott oo sheegay muhiimadda deeqdan oo ay u leedahay jaaliyadda soomaalida waa mid muhiima sababtoo ah waxaan ka caawinaynaa jaaliyadda inay iyadu iscaawiso waanu ognahay in daarusalaam society ay wax badan qabatay oo ay dariiq u furtay ay jaaliyadda qaybtooda kaga qaataan bulshaweynta guud ee victoria waa deeq awood lagu siinayo bulshada oo lagu dhisayo xarunta breston wax badan ayay ka bedelaysaa nolosha dadka tan ugu muhiimsanse waa in jaaliyadda soomaalida ay u ogolaanayso inay qayb ka noqdaan bulsha weynta victoria ayuu yidhi wasiirku waxaa sidoo kale kulanka kasoo qayb galay duqa magaalada banyul tom melican iyo xildhibaanka laga soo doorto ivanhow antony carbine iyo weliba mas-uuliyiin kale oo badan nuur fiqi oo ah madaxa daarusalaam society ayaan ka waraystay deeqda maanta goobta lagu guddoonsiiyey marka horeta ilaahaanu ku mahadnaqaynaa oo muxuu ahaa dowladda noogu soo qaaday lacagtan oo aad u tiro badan infaat lacag yar maaha waa markii u horreysay oo community soomaliya lacag noocaana indhan la siiyo marka lacagtan waxa waaye wasiirka laftirkiisa asagaa meesha tegay arka baahideed markaasuu yidhi soo qorta waa soo qorannay insha allah ilaahayn waa oggolaaday lacagtan waxa waaye meesha waxay ahayd aan gadanay baqaaray ahayd ma u samayseen in dad ay isku yimaadaan ama howl bulsha lagu qabto marka waxay u baahantay lacagtaa marka waxaa u dalban waxay ahayd inaan ku qabanno in meel community ay ku shaqayn karto oo leh meeshii lagu duki lahay ama meeshii carruur waxay ku bara lahayd meeshii carruur barooni ay ku cayaaran lahayd in wax dhan oo loo baahan yahay musqulihii weysqaadkii wixii dhan in lagu sameeya ayaa lacagtaan lagu qaban doonaa insha allah ilaah idinkiisa waa gartay marka kolleyba dhismo weyn baad iibsateen oo sidii garaashoo kalea u samaysnaa hadda nashqaddii iyo qaabkaad u samayn lahaydeen iyo wixii ma haysaan naqshad olredi waa haynaa waxaan sugayn bis lacag inaan helno si aan howsha u bilaabno lacagta ilaahay maanta waa noo sahlay ilaahay mahadleh hadda wixii ka dambe waxa waaye marka waxaan gelaynaa dhismihii dib u habayntaa gelin hadduu ilaa yidhaah waa garta dhanka kale ee dabcan waxaa inii socotay howlo ku saabsan in kawnsalku oggolaanshihii u dembeeyey inaad ku shaqaysan kartaan goobta xaggee hawshaas u maraysaa hawshaas alxamdulilah way soo dhammaatay qolooyinka naga soo horjeedo dhin agtayna degan waxay waa dad adigu waa taqaana wakhtigan jiro iyo muslin iyo afrikaan iyo qaxooti dhibkiisa iska leedahay marka fikrad xun ay naga qabeen dood badan iyo sheek badan inogeyshi badan markii aan la galnay waa heshiinnay wixii ay rabeenna wax waa u oggolaan annagana wixii aan waynoo oggolaadeen marka hadda wixii ka dambe waa dad heshiisa oo go'aansadaan go'aan gaarannahay insha allah waa garta xarunta markayd dhammaystirtaan oo ogolaanshuhu yimaado hadda lacagta waa hesheen howlaha lagu qaban doono oo bulshadu ka faa'iidi doonta maxaa ka mida ugu waaweyn ujeeddad ugu weyn oo daartaas aan u gadnay oo howshan aan oo qabannay waxaa ugu horreeya in dhallinyarada soomaaliyeed meel ay leeyihiin ay ku kulmaan oo ay balooni ku cayaaraan isboorti noocyada kala gedisan sokar indoo sokar basketball volley and netball inay helaan oo ayaga ay leeyihiin oo fasilitigii dhan maqaayad wixii ay ku cuni lahaayeen dhan loo diyaariyo loo diyaariyo iyo dugsiyadan soomaalida hadda oo kala firiirso meelkas kala daadsan inaan isku keenno oo ay meel meel ay isku yimaadaan ay noqoto oo ay lahaanshaha waxbatan meel markii aad karaysatid iyo meel markii aad leed labay kala tahay marka waxaan rabnaa generationka soo socda meel ay leeyihiin inaan u diyaarinno oo ay muxuu ahto ayga isticmaalaan goormay xarunta howlgelaysaa marka insha allah waxaan filaynaa markii ay hoolaha aan rabna ay dhammaadaan adigu uun bilo kabacdi waa howlgelaysa hadduu ilaa karaalno dhanka kalena waxaa sidoo kale deeqda ka mid ahaa laba boqoloo kun oo doolar oo la siiyey counsilka banyuul oo isagu moolka ka dhisi doono calaamado doo muujinaya bulshada bariga afrika iyo soomaalida oo iyagu door weyn kula moolkaasi iyagoo kula dukaamo badan halkaasna kulamo isugu yimaada waxaan wax ka weydiiyey xuseen xarakow oo ka mida madaxda jaaliyadda xafiiskiisuna yahay moolka maanta waxaa halkan iskugu yimid oo wasiirku uu yimid lacag oo loo ogolaaday daarusalaam iyo moolka halkan aan degannahay labada lacag oo wasiirku yimid inuu ku dhawaaqo in loo la siiyey labada hay-adood waa gartay tan daarusalaam waa goonideeda tan loogu talagalay moolkan halkan oo adigu wakhti badan aad deganeed xafiiskaagu yahay maxaa loogu talagalay maxaase lagu qabanaya moolka wax loogu talagala lacagta waxa waaye moolka waxaan rabnaa waxa la yidhahdo cultural present in laga dhigo somalia or east african cultural hub lacagta sababtaan u weydiisana waa taa lacagtan waa hadda waa lacagti lagu samayn lahaa naqshadda iyo desaynka lacag kalaan weydiisanaynaa dowladda hadduu ilahi karaal noqdo next year oo dhismaha ah markaa guddigaa loo samayn doonaa guddigaasaa markaa ka tashan doona naqshadda laga dhisi doono halkan marka dee lix bilood hadda soo socoto guddigaa inaan sameyno naqshaddii wixii aan ka hadalna waa kadibna dhismihii next year la bilaabo marka wax loogu talagala waxa waaye in laga dhiga halkan somali hub or east african hub marka muhiimaddu waxaa weye moolka dadka imanaya ama soomaali haaden ama cidda doon ahaadeen inay marka horeba arkaan moolkanu meel dad east african ama soomaali degan tahay inuu yahay calaamado muujinaya lagu dhiso waa taa wax loogu talagalay taana waxawaaye maaha annaga keliya cidda ugu horeyso chiniiskaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey afrikaanka fuskare waxaa loo sameeyey indida werabi iyo dandino annaga waxaan nahay gruubkii tink sideed or sagaal marka waa arrin ay dowladda stateku ay yani dhiirigeliso waxaana loogu talagalay in halkan moolka uu noqdo meel dalxiis ah ay yimaadaan communitida kala duwan dalxiis halkan u yimaadaan waa gartay marka hawshaas goormaad sileeda way bilaabanaysaa hawsha waxay bilaabanaysaa sanadka soo socda aduu ilaahay karaal noqdo waxaa sidoo kale goobtaa joogay qaar badan oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee degan xaafadaha ku dhowdhow daarusalaam society iyo weliba preston waa kuwan aragtidooda ku aadan deeqda ay dowladda victoria siisay jaaliyadda waxaan kaloo maanta meeshaan ka dhacay xaflad aad u qiimo badan specially soomaalida degan victoria ama melbourne waxaana maanta oo meeshaan lagu guddoonsiiyey ururka daarasalaam lacag gaaraysa kun oo labada sano soo socota iyo lacago kaloo loogu talagalay communitiga waxaana aad ugu faraxsannahay sharafta iyo wanaagga iyo maanta noo sameeyey dowladda victoria khaas ahaan wasiirka maaliyadda multicultural in victoria waana ku faraxsana waxaanan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysan doonno fursadda naloo ofargareeyey insha allahu tacaala waxaan kaloo aan aad ugu faraxsanahay oo maanta meesha ka soo qayb galay dhammaan soomaalidii iyo guddiyadii iyo dadkii muhiimka ah ee degan gobolkan victoria speshally magaalada melbourne alxamdulilaahi aadaana ugu faraxsannahay waxaanan leenahay waa in aan isku duubnaanaa oo mar kasta aan because qof aanan la arkin muuqaalkeeda waxawaaye cidna wax ma siinayso because waxa waaye haddii aan idhaahno aniga dhinacaana ka soconaa anna dhinaca kale aadaya waxa waaye wax qiimala ma aan sababta maanta aan ku hantinnay lacagtan ama aan sharaftan ku yeelannona waa isku duubnaanteenna tudey waxaan isugu imaannay xaflad oo daarusalaam lagu guddoonsiinaayey jeeg kuna iyo lacag kaloo kunooommunitiga loogu talagalay aad baan u faraxsannahay helbiga aan ka helnay dowladda aan ka helnay insha allahu tacaala waxaana la samayn doonaa wixii la qaadayna jeegana waxaa la samayn doonaa waa la gaarsiin doonaa meeshii loogu talagalay hopefully insha allah everything will be okay noqon doonaan waana wayna ku mahadsan yihiin dadkii soo qabanqaabiyey oo ugu horeeya doctor xarakow iyo maxaa la dhahaye guddiyadii kale waxaan ka dambeeyeen aad baan ugu faraxsannahay maanta waa maalin jimco ah oo waxaa waaye ramadaankan aan sugayno maalin aad iyo aad nooga farax badan ayay ahayd haddaan ahna soomaali communitiga kow anigoo ku magac dheer cabdiraxmaan xasan axmed ama shaati cadday oo nala siiyey grant ku dhisano masaajidka daarusalaam iyo kun farxad aad iyo aad u weyna ahayd soomaali communitiga farxadda labaadna waxay ahayd in nala siiyey iyo gogo kun oo la siiyey soomaali communitiga oo moolka in dib habeen lagu sameeyo inay noqoto meel soomaali weynka soomaalida soo jiida karto ee dadka cadaankana meel la dhaho ee dhaqanka soomaaliga ama cultural heritage meel lagu imaado oo soomaalinimo ah inaan ka sameyno moolka gudihiisay Um, anigoo ah volunteer eh, daarusalaam waxaan leenahay waxaan raadinaynaa volunteer badan oo dumar ah habeen ah eh, oo gabdho yaryar adiga oo na caawiyo xagga daarusalaam marka daarusalaam stage kale tagtay eh, horta hore haddana waxaa waasa ogsitiin meelaha gadanay eh, dhul baa leenahay xafiisaa leenahay centeraa leenahay marka hadda waxaan raadinaynaa eh, dad nala shaqeeyo volunteer badan ah eh, nala soo xiriira insha allah ciwaankana admin at darusalaam society com asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maanta waxaanu u j- goobjoog ka ahayn eh, eh, lacag granta oo loogu talagalay daarusalaam society oo federal s- state government oo noogu deeqay maasha allah waa toddoba boqol iyo konton kun waxaa anfacaysaa eh, generationada soo socda in meel loogu diyaariyo oo dadka muslimiinta garaan soomaalida marka waa arrin aad farxad u leh oo wada shaqayn muuqata oo dowladda eh, stateka iyo somaali communityga xiriir wanaagsan bay muujinaysaa marka qorshaha eh, lacageed oo baahi weyn aan u qabnayna waa mid weyn oo hadda aan aan aan aan uga mahad celinayno dowladda stateka ee soomaalidana wax weyn u qaban doonto especially eh, daarusalaam society centerka marka waan idiin mahad celinayaa oo mahadsantahay s b s bismillahi raxmaan raxiim aad baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka ay nagala soo qaybgaleen eh, midiyaha maaragtay s b s aad baan ugu mahad celinaynaa Eh, barnaamijkan runtii aad baan ugu faraxsannahay En maanta halkan nagu guddoonsiiyey en, oo ah kun oo communitiga inaan maaragtaanay eh, ku soo dhisno eh, lanoogu talagalay marka insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay runtii barnaamij aad loogu farxo eh, wada shaqayn eh, dee ummadda communitiga iyo dee wadda- waddanka aan- aan deganahay iyo gobarmanka xukuumadda iyo inta balaba inaan wada- la wada shaqayn eh, maaragtay wixii dantu inoogu jirto wanaag noogu jiro inaan ka wada shaqayno marka aad baan ugu faraxsannahay aadna waan igu mahad celinaynaa bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala noo noo sakhiray inaan ka helna victorian government toddoba boqol iyo konton kun oo loogu talagalay community multicultural fund Eh, marka labaad waxaan u mahad celinayna victorian government oo arrintan noo sahashay marka maanta waa maalin weyn ayay u tahay communitiga Eh, eh, insha allahu tacaala hawshii loogu talagalayna waa waa lagu qaban doonaa lacagtaas oo dhismaha markaska loogu talagalay Eh, marka maa sha allah jazaak allahu khayr walaal waxaan maanta idiin sheegay inaan ka qayb gelnay xaflad ku saabsan daarusalaam iyo lacagihii iyo dhammaan marka niyow aad baad u mahadsan tihiin dadweynaha ka soo qayb galay dhammaan mu- madaxda iyo odayaasha halkan anaga goobjooganka maanta ka aheen xaflad qurux badanaa ka dhacday aad u qiimo badan taasoo ku saabsan daarusalaam iyo lacagihii loo aruuriyey oo maanta la siiyey marka waa ku faraxsannahay haddaan nahay communitiga heidelberg iyo dhammaan briston waxaan rajaynaa insha allah lacagtaas inay meel wanaagsan marto wax wanaagsan lagu qabto dhammaan odayaasha iyo maarata maamulada waxaan leenahay maaragtay hawsha ha la wado intaas yaa lagu dhammaynin hore ha lagu soo wado marka aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol dadweynaha ka soo qayb galay iyo madaxdana waa u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali